alxamdu lilaah rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxammed mawduuca majaaska oo aynu ku soo jirray majaaska waynagii sheegnay calaaqo iyo qariino inuu u baahan yahay marka taa aan sii iftiiminno macnaha laga soo gudbinaayo xaqiiqiga ah iyo macnaha loo gudbinaayo ee majaasiga ah waa inay jirtaa xidhiidh ka dhexeeya xidhiidhkaa ka dhexeeya waxaa la yidhaha calaaqa calaaqana waa bifatxi alcayn caynku waa kor dhigan yahay oo xidhiidhka xisigaa ee ishu qabanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa cilaaqa oo caynka la hoos dhigaa laakiin ka macnawiga ee la caqliyaynaayo ee aan xawaasta lagu haleelaynin ama aan la taaban karaynin ama aan indhuhu qabanaynin ee la caqliyaynayo ee la aqoonsanayo waa macaanidaasoo kale isaga caynka waa la kor dhabaa oo waxaa la yidhahdaa calaaqa farqigaasi wuxuu u dhexeeyaa cilaaqa iyo calaaqa marka tan majaaska loo isticmaalayaa mid maxsuusa ma aha waa macno la aqoonsanaayo marka waa calaaqa xidhiidhka macnawiga ah ee calaaqada la yidhaahdo ee sahlaysa in macnaha kale laga soo gudbiye xaqiiqiga ah lafdigan oo loo soo gudbiyo macnaha majaasiga ah calaaqadaasi waxay ka dhigantao kale biriij oo kale ka dhiganta kaannahu maskaxdu ay raacayso bimacnaa garashadu marka ugu horraysa maskaxda waxaa ku soo dhacaya erayga marka la sheego macnihii xaqiiqi ahaa dhab macnahaasi markuu ku soo dhaco qariinadii iyo amaaraddii la socotay ee macnaha xaqiiqigaa diidaysay marka la arko ama kaa la maqlo macnahaas qariinadaas marka la arko ama la maqlo yacnii dihnigii waxa uu rabaa ama maskaxdii macno kale inay qabato ila ka looma jeedee wax diiday baa la socdee calaaqadani waxay sahlaysaa in maskaxdu qaban karto macnahaa kale u guuri karto u intiqaali karto marka ka'annahu biriijkaasoo kaleay raacaysaa ilaa macnaha kale ay ku tagto marka haddaan calaaqada iyo qariinadaasi la soconnin majaas lama aqbalo sharcan oo labada macno xidhiidh ka dhexeeya haddaanu jirin lama aqbalayo macno majaaziyaa loo jeedi halkaas waxaa ku lumay qolo markaa mutasawifadu waxay isticmaalaan alfaad bay waxay doonaan iska ilaaqaan in badanoo ka midii in badanoo ka midii alfaado iyo erayay iska ilaaqaan oo iska sheegaan markay sheegaan ayaa waxaa la yidhaha sheikhu hadalka daahirkiisa uma jeedo istilaax gaaruu leeyahay macno majaaziyuu uga jeedaa majaaskaa uma raacaanoo ma ilaaliyaan calaaqada iyo qariinada taa culammadu waxay ku kulansan yihiin inaan qofka laga aqbalaynin wax daahirkiiyo xaqiiqadii khilaafsan iyadoo qariino caddaynaysa ayna jirin waatuu yidhi cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaah ina naasan kaanuu yu'aakhaduuna calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wa inama nu'aakhidukum al'aana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminaahu waqarrabnaah waman adhara lana gayra dalika lam na'manhu walam nuqarribhu wa in qaala ina sariiratahu xasanah xadiidka mawquufka ee cumar mawquufka ku ah ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa cumar bnukhadaab inuu yidhi dadka dawaahirtaannu kula mucaamilaynaa kii khayr noo muujistana khayrkaasaannu kula mucaamilaynaa oo wax ugu qabanaynaa kii shar noo muujistana sharkaasaannu kula mucaamilaynaa oo u qabanaynaa marka waxaan khayr ahayn qofkii noo muujista mana nabadgelinayno mana soo dhowaynayno walow haba yidhaahdo niyadaydu waa wanaagsan tahay oo anigu qasad wanaagsan baa leeyaho macno wanaagsan baan u jeedaa yani dadka dawaahirta in lagula dhaqmaa culammadu waxay ku soo naqliyeen ijmaac wakadalika nusuustuna waa la mid mucaamaladiiba mucaamaladii dadka lagula dhaqmaayey dawaahirtaa lagula dhaqmaya dawaahirtiina waxaa ka mid a alfaadda iyo kelimaadka daahirkooda in loo qabto taasaa ka mid a ila dawaahirtii afcaal iyo aqwaal bay ku dhici culammada ijmaaca ku soo rartay in dadka daahirka loo qabanaayo oo waxa ay muujisteen qowl iyo ficilba in lagula dhaqmaayo loona qabanaayo waxaa ka mid a alxaafid ibnu cabdilbar sharxa muwataa uu ku sharxay ayuu wuxuu ku soo naqlinayaa ijmaac buu ku soo naqlinaya culammadu saa isku waafaqsan yihin waxaa ka mid a culammada ijmaaca soo naqliyey waxaa ka mida qurطubi abu cabdilaahi alqurطubi kitaabkiisa tafsiirka fii tafsiiri suurati nuur culammadu inay ku ijmaacsan yihiin dadka daahirka in loo qabanayo waxay muujisteen yani lagula dhaqmayo yacni niyaadka iyo waxa quluubta ku jirta innagu ma ogin axkaamta adduunyaduna dawaahir bay ku dhisantay ahlucilmi kaleo ijmaaca soo naqliyeyna waa jiraan alimaamu nawowi sharxu muslimka waxau odhanayaa in dadka dawaahirta lagula dhaqmaa waxay ka mid tahay qawaacidda shareecada mise usuusha shareecada labada mid buu ka cabiri jiray fii kitaabi aliimaan markuu sharxaayu saa ku odhanaya alimaamu shaatibi kitaabkiisa almuwaafaqaat waxa uu ka odhanayaa in dawaahirta dadka lagula dhaqmayaa yacni waa qaacida qaطciya fi shariica shareecada qaacida qaطciyay ku tahay danni maaha majmuuca waxa ku soo arooray marka laysu geeyo waa qaطci culammaduna waa kuwaa sheegaya axkaamta adduunyadu dawaahir inay ku dhisan tahay saas iyadaa waa kuwa sheegaya asarkaa cumarna waa inaga maqlay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee marfuuca ah wuxuu xadiidkii sheegayey fakayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaaءat ywma alqiyaama nin gaal ah oo muslimiintii la dagaalamay oo muslimiintii dhibaato gaadhsiiyey ayaa seeftii markii la dul hadhiyey oo in laga adkaaday ay muuqatay ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waa ashahday usaamatu bnu zayd ninkii kurku ka jaray waayo wuxuu ta'awulay oo awishay yacni qariinatulxaalku waxay u eg tahay ninkan inaan dhab ka ahayn gaal buu ahaa kaafir muxaari buu ahaa muslimiinta inuu la dagaalamo u yimi markii hore ma islaamin waana la dagaalamay dhibaatuu gaadhsiiyey markuu dhib gaadhsiiyey baa seefta markii la dul hadhiyey markaasuu yidhi laa ilaaha ila allah qof kasta waxaa u soo degdegaysa qariinatulxaalku inay saa tahay haddana yaday taasi soo degdegayso waxba lagama soo qaadin qariinadaa xaaliyada ah ee mar hadduu shahaadatayn muujistay oo islaamnimo uu muujistay waa in markaa la daayiyo oo aan la dilin bay ahayd xadiis kale waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markii nin saxaabiya uu yidhi hebel ninka la yidhahdaa waa munaafiq markaasaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam alaysa yatashahad qaala bala walaa shahaadata lahu qaala alaysa yusallii qaala bala walaa salaata lahu miyaanu ashahaadan buu yidhi ninkaad munaafiqa ku sheegaysaa markaasuu yidhi waa ashahaataaye laakiin shahaado ma leh shahaada uma guntana markaasuu yidhi miyaanu tukan markaasuu yidhi haa waa tukadaa laakiin salaad ma leh salaaddiisu salaad maaha qaala ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim xadiiskaa saxiixa kuwaasi waa kuwa ilaahay iga reebay dilkooda uu iga reebay xadiis kale wuxuu sheegayaa innii lam uumar an anqiba can quluubi innaasi walaa ashuqa butuunahum markaa dadka dawaahirtaa lagula dhaqmaya alimaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka baab buu u baabaystaa ku saabsan in axkaamta adduunyadu dawaahirta ay tahay oo dadka dawaahirta lagula dhaqmaayo bawaatin innaga inama khusaysa iyo waxa qarsoon laakiin axkaamta adduunyada dawaahir baa dadka lagula dhaqmaya dawaahirtii waxaa ka mid a hadalladay ku hadlayaan in daahirkooda iyo xaqiiqadooda loo qabto wax daahirka khilaafsan hadduu sheegtana aan laga aqbalin wax caddaynaya mar haddayna la socon marka wixii caddaynaya calaaqadiiyo qariinaday noqonaysaa imaamu alxaramayn wuxuu yidhi culammada usuuliyiintu waxay yidhaahdeen man nataqa bikalimati riddati wa admara tawriyatan kafara daahiran wa baatinan ruuxii kelmadda gaalnimada ku hadla kelmad riddo ah oo kufri ah ku hadla oo niyoodo oo qarsada macno kale inuu uga jeedo tawriyadu waa maxay macnaha loo yaqaanno macno aan ahayn inuu uga jeeduu niyada ku qarsaday kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobaya yacnii daahirkiisa kufraa lagu xukumaya daahirkoo keliya ma aha baatinkiisa xataa waxaa lagu xukumayaa inuu markaa kaafir yahay oo masaa'isha markaa la yidhaahdo qofka markaa waxa iyo waxaa yidhaahdaa cindanaa waa kaafir laakiin cind allaahi inuu muumin noqdaa laga yaabaa ictiqaadka ahlusunnati waljamaca waa khilaafsan tahay ictiqaadu ahlisunnati waljamaaca waa mid khilaafsan weeye marka tawriyadaa iyo waxa uu qarsanayo ee daahirka khilaafsan ee wax caddaynaya aynay la soconin inaan laga aqbalaynin ayuu tilmaamaya culamadana ka soo naqliyey culamo badan baa ka sii naqliyey hadalkaa uu imaamulxaramayn u cabbiray hadallo badanoo kaleoo la macniina waa jiraan oo culammadu ay cabbirayaan oo ay sheegayaan qaadiciyaadu wuxuu odhanayaa hadduu ruuxu yidhaahdo lacana allaahu yani rasuulkii oo kaleu nacdalay markii la qabsaduu wuxuu idhi war anigu rasuulka ugama jeedo rasuulkii sharciga ahaa oo nebi moxamed uma jeedo ama rasuullada uu ilaahay waxyiga ku soo dejiyey ugama jeedo rasuulka waxaan uga jeedaa buuhi caqrabka dibqalloocaanu jeedaa qaadiciyaad wuxuu yidhi laga aqbali maayo warka noocaas kaannahu leeyahay irsaalka waxaan u jeedaa irsaal qadari ah alam tara ana arsalna ashayaaiina cala alkaafiriina ta'uzuhum azza ee irsaal sharciga ugama jeedo ilaa irsaalku sharci iyo yani qadari buu noqdaa laakiin warka noocaasi maadaama xaqiiqadii uu khilaafsan yahay oo daahirkii mutabaadirka uu ka hor imanaayo yani qariino caddaynaysaana aynay la soconin mid laga aqbalaya maaha oo lagama dhegaysanayo ibnu xasmi wuxuu odhanayaa hadduu ruux yidhaahdo almu'minuuna kufaar waalkufaaru mu'minuun yani hadhowna uu yidhaahdo macnaha daahirkaa ugama jeedine mu'minuuna waxaan uga jeeday kufaarta mu'miniina waa mu'minuuna bitaaguut baan uga jeeday mu'miniintuna waa kufaar waxaan uga jeeday waa kufaarun bitaaguut lagama aqbalaayo ayuu odhanaya waan lagu kufri xukminaya inuu gaaloobay taa culammadu ay sidaa u inkirayaan mutasawifadu aad bay ugu dhaceen in badanoo ka midii ma wada aha suufiyada in badanoo ka midii waa ku dhaceen markaasay waxay itlaaqayaan waxay doonaan oo qaarkood waxay yidhaahdeen macbuudukum taxta qadamay macbuudkaa caabudaan addimadayda hoostoodu ku jira markaasaa hadhow la leeyahay may macbuudka allah ugama jeedin wuxuu uga jeeday dahab buu u jeeday dahab ayuu uga jeedayoo dadka qaarkood baa dee adduunyada iska caabuda waa cabdudiinaar iyo cabdudirham iyo xadiiskii miyaad arag laakiin warka noocaasoo ku saabsan dahab buu uga jeeday waa hadal daahirka khilaafsan weeye macnaha mutabaadirkaana maaha nusuustuna waa taa sheegaysa culammaduna ku ijmaaceen in dadka dawaahirta loo qabanayo labada macne macnaha xaqiiqiya ka majaaziga calaaqa iyo xidhiidh ka dhaxaysaa waa inay jirtaa hadduu doono kitaab buu odhanaya dabeedna markaasuu odhanaya kab baan u jeedi ama kab buu odhanaya markaasuu odhanaya kitaab baan u jeeday iyo wax la mida wax la aqbalayo waxaasi ma aha waana arrin baatila culammaduna ay diidan yihiin calaaqaadka waa anwaac badan yihiin waxbuu sheikhu inooga misaaliyey calaaqadii waxay noqon kartaa tashbiih asalkeedu in laysku shabbahayey waxay noqon kartaa calaaqadu yacni sababiyo oo waxaasaa waxaa sabab u ah oo min baabi itlaaqi sababi wa iraadati lmusabab sababtii baa la sheegay la sababahaana loo jeedaa oo calaaqada waxaa loodhanya waa sababiyo ama waa musababiyo musababkii baa la sheegay kii la sababaayey sababtaana loo jeeda oo marka la yidhaahdo racayna alkhaysa roobkii baanu daaqnay dee roobka miyaa la daaqaa mise geedaha uu sababay roobku baa la daaqaa maya geedaha la daaqaa marka roobkii oo sababaa la sheegay musababkii roobku sababaayey oo geedaha ah ayaana lagu magacaabay sababtii marka waxaa weeye tan noocaasoo kalea waa saabiyo cagsigeeduna waa dhacdaa in musababka la itlaaqo musababka la sheego sababta loo jeedo taasina waa dhacdaa oo haddii la yidhahdo samadii waxay da'day doog bay da'day dee samadu doog ma di'inoo roob bay da'day roobkii baa geedaha sababay oo doogga sababay waa in musababkii la sheegay oo sababta lafteedii lagu itlaaqay waxay noqon kartaa calaaqadu xaaliyo ama waxay noqon kartaa maxalliyo maxalkii iyo makaankii baa la sheegayaa la itlaaqayaa xaalliga inay ku dhacaysaa ee looga jeedaa oo haddaad tidhaahdo jaral waadii waadigii baa rogmaday oo soconaaya oo waadigu miyuu rogman karaa toggu yacni waa dhulku ku yaallaa daatadiisu ma socdo saasunbuu u dhigan yahay roob haddo amayaan u dii waxa soconayaa togga ma aha waa biyaha dhex maraa soconaya marka jaral waadii marka loo la yidhaahdo waa min baabi itlaaqi almaxalli waa maxalkii oo la sheegaayo oo waadiga ah waa makaankii xaalligaana loo jeedaa oo waa biyaha markaa togga dhex maraya waa min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli noocaas weeye haddii la yidhaahdo sida xadiiskii ku soo aroortay oo kale min qibali rijlayi alqabri labada addiinee markaa waxaa weeye qabriga xaggiisa xadiiskii sheegaayey dee qabrigu laba addiin ma leh laakiin makaankii waxaa lagu itlaaqay xaalliga laftiisii oo ruuxa la dhigaayo labadiisa addin baa meel la dhigaa ilaa qofka qibladaa loo jeedinayaa meeshii labada addin la dhigaayey baa labadii addin lagu magacaabay waa min baabi itlaaqi alxaalli wa iraadati almaxalli saylun mufcan baa la mida alla waa daad la buuxiyey oo daadka miyaa la buuxiyaa mise waxbuu buuxiyaa waxaa loo jeedaa amaakintii buu buuxiyey isaga markaa daadka lama buuxiyee daadku isagaa wax buuxiya waadigii iyo meelihii uu mari lahaa ayuu buuxiyey baa laga tilmaamaya marka buuxintii uu markaa buuxinaayey yani markaa meesha uu buuxinaya laga soo qaaday kaanahu in isaga la buuxiyey markaa sayl waa xaalli masiilka uu maraya uu ka rogmanayo daadkuna waa maxal marka waa min baabi itlaaqil xaalli oo saylka ah calalmaxalli oo masiilka ah oo meesha daadku maraya calaaqada waxaa ka mida juziyo wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum oo masaa'ibtuma waxay ku dhacaan keliya waxay gacmuhu galabsadaan ee qalbiga iyo xubnaha kale waxa lagu galabsaday ee dembiye ah masaa'ibta ma keensadaan miya maya ee culammadu waxay dhahan waa min baabi itlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli gacmihiibaa gaarnimo loo sheegay waxaase loo jeedaa qofkao dhammi wuxuu galabsado yacni hadday tahay xagga qalbiga hadday tahay xagga farjiga hadday tahay xagga indhaha hadday tahay xagga afka hadday tahay xagga gacmaha hadday tahay marka waxa weeye jidhka kaleba marka gacmaha waa la soo gaar yeelaye laakiin waxaa loo jeedaa fabima kasabat aydiikum ay fabima kasabtum aydida oo gacmaha abaa sida gaara loo sheegay juskaas waxaase loo jeedaa waxaa galabsataan kor iyo kalba aa shaqaysataan haddaa sababta loo soo gaar yeelay gacmaha waa maxay waxay yidhaahdeen lianna aksara alacmaali tusaawalu bilaydi camallada muuqda badankooda gacmaha lagu sameeya saasaa loo soo gaar yeelay sidaa markaynu garannay qariinadu waxaa loo jeedaa wax ku lamaan sida ra'aytu asadan yarmi yarmiidaa la socota ayaa cayimaysa oo qariinadii ah calaaqaduna waa mushaabahadii iyo tashbiihi marka hadalka waxaa lagu xambaarayaa xaqiiqadiisa ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wa min xaqi alkalaami an yuxmala calaa xaqiiqatihi xataa tattafiqa alummatu annahu uriida bihi almajaaz hadalka xaqiisi wuxuu yahay in xaqiiqadiisa lagu xambaaro ilaa ummaddu isku waafaqdo in majaaz looga jeedo id laa sabiila ila itibaaci ma unzila ilayna min rabbina ila cala dalika wa inama yuwajahu kalaamu اllahi caza wajala ila alashhari waaladhaari min wujuuhihi maa lam yamnac min dalika ma yajibu tasliimu walow saaqa iddicaau اlmajaazi likuli muddacin ma habata shayءu min alcibaaraati wajala allahu caza wajala can an yukhaaiba ila bima tafhamhu alcarabu fi machuudi mukhaaabaatiha waxa uu ka odhanayaa tamhiidka mujalladka toddobaad boqol iyo koob iyo soddon khilaafka la ysku khilaafay majaaz ma jiraa mise ma jirana sida u fiicani waa in la yidhaahdo majaaz waa jiraa luqadana waa ku sugan yahay adiladana waa ku soo arooray ha yeeshee sifaadka ilaahay majaaz ma ahe waa xaqiiqo waayo culammadii ahlu sunnuhu ijmaac bay ku soo rareen inay sifaadka ilaahay xaqiiqo yihiin culammada ijmaaca soo rartayna waxaa ka mida ibnu cabdilbar oo afar boqol iyo saddex iyo lixdan markay hijiriyadu ahayd dhintay waa min culamaa'i qarni alkhaamis wa xaafidu lmaqrib wuxuu yidhi ahlusunnati mujmicuuna cala aliqraari bisifaati alwaaridati kulliha fi alqur'aani wasunna waaliimaani biha wa xamliha cala alxaqiiqati la cala almajaaz ila annahum laa yukayifuuna shayئa min dalika walaa yaxuduuna fiihi sifatan maxsuura wa ama ahlu اlbidaci waاljahmiyatu walmuctasilatu kuluha walkhawaariju fakuluhum yunkiruha wlaa yaxmilu shayئa minha calى alxaqiiqة wayزcumuuna ana man aqara biha mushabihun wa hum cinda man ahbataha naafuuna lilmacbuud waxa uu ku soo naqlinayaa ijmaacaas uuna sidaa ugu sheegayaa mujalladka toddobaad oo ka mida atamhiid safxadda boqol iyo shan iyo afartan marka wuxuu soo raray culammadu dhammaan inay ku ijmaacsan yihiin sifaadka ilaahay dhammaantood in la qira inay waajib tahay lana rumeeyaa xaqiiqana lagu xambaara oo aan majaaz lagu xambaarin xaqiiqana in lagu xambaaro majaaz aan lagu xambaarin marka waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu ijmaacsan yahe laysku waafaqsan yahay marka sifaatka ilaahay waa xaqiiqo majaaz ma aha umuuraha haybigaee sharcigu inoo sheegayna xaqiiqaa lagu xambaaraya wax ka leexiya haddaan la helin yadana waa saas marka majaaz yacni waa jiraa saasaa saxiix ah ibnu taymiyana wuxuu leeyahay hadallo kale oo uu majaazka ku sugaayo oo uu tilmaamayo majaaz marka uu sheegayo wakadalika ibnu lqayim marka khilaafka mas'alada laysku khilaafsan yahayna waxna waa khilaaf lafdi ah waxna waa khilaaf xaqiiqi ah khilaafka lafdiga ah waxa marka uu noqonayaa in macnihii laysla qiro oo la yidhahdo maya xaqiiqaan annagu ku magacaabayna qolada kalena ay yidhahdaan maya majaaz baanu ku magacaabayna oo culammada inkiraysa majaazka asbaabtan culammadu ay sheegeen oo marka ay sheegayaanu leeyihiin asad mar baa loo isticmaalaa ninka geesiga ah majaazna weeyi ma inkirayaan in waxa weeye mudaaf in la xadfo oo yani hadalkii markaa wax laga jaro usluub saa'iqa inuu yahay oo sax ah marka qariina la socota caddaynaysa waxa la gooyey waa la isla ogol yahay inay bannaanta masiida litawkiid inuu jiri karo waa la ogol yahay alfaadda qaarkood marka waxa weeye waxyaalaha qaar looga jeedo inaanay u baahnayn qariine itlaaqa keliya ay ugu dhici marka macno kale loo jeedana qariino inay u baahan tahay ashyaa badan waa laisla ogol yahay laakiin qolana xaqiiqay ku magacaabaysa oo waxay leeyiin waa usluub carabi oo waxaanu leenahay waa xaqiiqa waana xaqiiqatun biqariina qolna majaaz bay ku magacaabaysaa markaa khilaafkaasi wuxuu noqonayaa lafdi buu noqonaya laakiin sifaadka ilaahay ma xaqiiqa mise waa majaaz mise bacdigood baa majaaza mise bacdigood baa xaqiiqa ah bacdigoodna waa majaaz ta noocaasa khilaafkaasi waa xaqiiqi khilaafkaasi waa xaqiiqi marka khilaafka ashyaada la isla ogol yahay oo qolana xaqiiqa ku magacaabayso qolana majaaz ku magacaabayso ta noocaasoo kale wuxuu iska noqonaya lafdi buu noqonaya khilaafka lafdiguna muhimmadiisu ma weyna shartina maaha istilaax kasta inuu yahay mid mansuusa oo ilaaba ilaa saxaabadii laga hayo amaba markaysagaa nas caddaynaayo ee dee waxaa weeye istilaaxaadka funuuntaee kala duwan waa mida ay culammadu ku heshiiyeen yacni majaazkana istiqraa' baa dee lagu ogaaday iyo tatabuc markii kalaamka carbeed iyo nusuusta la raacraacay baa la ogaaday laakiin ahlubidacu waxaan majaaz ahayn bay doonayaan inay majaaz ka dhigaan dee taa lagama aqbalaayo waxaana la odhanayaa waa noocii aan bannaanayn buu gelayaa kan hadda aa ka dhigaysaan majaaska ee aan majaazka ahayn oo in la yidhaahdo gacmaha ilaahay uu isku sifeeyey waa majaaz ee ilaahay gacmo ma lehe waxaa loo jeedaa qudro waxaa la odhanayaa wax markaa keensanaya in macno majaaza lagu xambaaro oo daahirkaa laga leexiyaa meesha ma taal waa in xaqiiqada iyo daahirkaa lagu fasiraa oo lagu socodsiiyaa daliil ka sarfinaya xaqiiqada iyo daahirkaana lama hayo saasaa la odhanaya sidaas ayaa markaa la odhanaya waa kaa saaxibulmaraaqiba odhanaya minhu jaa'izun wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacu marka majaaska waxaa ka mid a mid mamnuuc uu yahay bilijmaac oo laysla ogol yahay inaanu bannaanayn marka ahlubidaca ashyaada qaarkood majaaz ku xambaaray waxaa la odhanayaa yacni shuruuddii uu lahaa baan ku dhammaystirnayn marka majaaz ma noqonaayo wakadalika suufiyada intay waxay doonaan iskaga hadlaan la odhanaayo majaaz buu u jeedaa qariino caddaynaysaan aanu jirin lagama aqbalayo xaqiiqadaa loogu xambaaraya daahirka sheikhu wuxuu yidhi walamru amarku istidcaa'u lficli ficil in la dalbaa la yidhaahdaa oo la doono bilqawli odhaah lagu dalboo lagu doono miman huwa duunahu laga doono cid isaga ka hoosaysa uu ka doono miman huwa duunahu cid isaga ka hoosaysana uu ka doono calaa sabiili lwujuub si waajibnimo la'na uu doono waa si jaazimo go'an uu u doono wa siiqatu odhaahda addaallatu calayhi ku tusinaysaa amarkana hidu amarkay u noqonaysaaye ifcal ifcal weeyi waa samee wahya cinda aliطlaaqi watajarudi can alqariinati tuxmalu calayhi wahya siiqada ifcal cinda aliطlaaqi watajarudi marka la iطlaaqo oo eraygaa la sheego isagoo mutlaqa amaarad iyo qariinana uu ka madhan yahay calى sabiili اlwujuub watajarudi can alqariinati tuxmalu calayhi waxaa lagu xambaarayaa calayhi a cala lwujuubi waajibnimadaa lagu xambaarayaa ilaa maa dalla daliilu mooyaane wuxuu daliil ku tusiyo calaa ana almuraada minhu waxaa looga jeedaa inuu yahay annadbu sunnanimada uu yahay aw ilibaaxatu ama bannaynta uu yahay fayuxmalu waa lagu xambaarayaa amarka calayhi yacni markaa kaas uu deliilku ku tusiyey ay cala almadkuuri ayaa lagu xambaaraya oo nadbiga ama ibaaxada ama macno kaleba ah sheekhu wuxuu ka hadlayaa mabaaxistii usuul fiqiga lagaga hadlaayey ayuu markaa gudagalay amar baa ugu horreeya nahyi baana ku xiga marka wuxuu ka hadlayaa marka hore amar maxaa la yidhaahdaa tacriifkiisu waa maxay mar labaadka odhaahdiisu waa maxay oo odhaahda amar loo isticmaalaa waa tii siiqo lafdiya a ma leeyahay siiqo lafdiyaa hadduu leeyahayna siiqada lafdiga uu leeyahay maxay tahay qariino iyo amaarad markayna lafdigaa la socon iyo siiqadaas ee la itlaaqo maxaa lagu xambaarayaa ma waajibnimo mise sunnanimo mise ibaaxo mise mujmal buu inta ku yaho wuu dhex yaallaa oo mid waliba qariinuu u baahan yahay tacriifka aan ku horrayne amar tacriif ahaan waxaa la yidhaahdaa waa ficil in la dalbo waxaa samee odhaahna lagu dalbo waxaa laga ixtiraasayaa haddaan odhaah lagu dalbaynin amarkii istilaaxiga ahaa noqon mayso walow macno ahaan markaysaga amar haba la mid ahaatee cidda laga dalbayaana waa inay tahay cid laga sarreeyo cid hoosaysa waa in laga dalbayaa oo ciddan amarka jeedinaysaa cid ka hoosaysa waa inuu ka dalbaya si waajibnimo ana waa in loo dalbaya marka ifcal waxay faa'iidaynaysaa samee odhaahdiina waa lagu dalba cid ka hoosaysa waa in laga dalbayaa waxaa loo jeedaa waa inaannu cid la siman ahayn ciddaa uu ka dalbayaa cid ka sarraysana waa inayn ahayn haddii cid ka sarraysa uu ka dalbaayo beryaa la yidhahdaa ee amar lama yidhaahdo oo boqorkii baan amray dee lama odhan karo amartu almelika ama amartu ara'iisa an yafcala kada wa kada madaxweynihii baan amray inuu sidaa iyo sidaa sameeyo waayo dee adigu caali kama tihid oo kama sarraysid oo taxta amrika ma aha amarkaaga mid ku hoos sugan ma aha marka waa amray dee ma odhan kartid siiqadan ifcal dee ducadaba waa loo isticmaalaa rabbana ikhfir lanaa warxamna ikhfir iyo irxam siiqadu waa siiqadii waa siiqadii ifcal laakiin maadaama min ay ka dhacayso siiqadan khitaabkani maadaama uu ka dhacaayo min aladnaa ila alaclaa kii hooseeyey uu ka tegaayo oo khitaabku ka dhacaayo kii sarreeyeyna lagula hadlaayo allaah ah lama odhanaayo waa amar oo ilaahay buu wax amrayaa la odhan maayo ee waa baryayaa waa baryo amrun maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqaca akhdari waa ka ku odhanaya sullamkiisa yacnii amarku isticlaa iyo issarraysiin la jidhkeeduu ku sugnaaday waxaa farqi u dhaxeeya isticlaa iyo culuwi culamada qaarna waxay ka cabbiraan calaa sabiili alculuwi ama maca alculuwi qaarna waxay ka cabbiraan calaa sabiili alisticlaa saasay ka cabbiraan oo markuu siiqadan isticmaalayo waa inuu yahay markaa mid caaliyo korreeya oo cidda uu u jeedinayo khitaabka ka korreeya xaqiiqatan waa inuu uga korreeyo marka maxay ku kala duwan yihiin isticlaagiyo culuwigu isticlaagu waxaa dhici karta labadu inay siman yihiinba laakiin isaga isi sarraysiinaya waa dhici kartaa kan isticlaaga samaynaya ee khitaabku ka dhacaya inuu isagu caalina yahay haddana isticlaagii samaynayo waana dhici kartaa inuu isticlaag keliya samaynayo aanu caali ahayn xaqiiqatan xaqiiq ahaan aanu uga korrayn laakiin uu iska sarraysiinayo o iska bidaayo marka culammada qaarkood waxay ku dareen qaydka culuwiga qaarna waxay ku dareen calaa sabiili isticlaa qaarna labadaba waa israaciyeen marka wuxuu yidhi akhdari amrun maca isticlaa amarku kaa'inun maca isticlaa isi sarraysiin la jidhkeed buu ku sugnaaday oo cidda la amraayo layska bidaayo layska sarraysiinaayo xaqiiqatan ha looga korreeyo oo taasi ha weheliso ama yaan looga korrayn wa cagsuhu duca sidaa lidkeeduna waa duco haddii cidda hoosaysa khitaabku ka tegaayo ciddii sarraysayna uu u dhacaayo lagula hadlaayo waa baryo wa fi tasaawi faltimaasun waqaca haddii markaa sinaansho la jidhkeedu uu yahayna oo labada wada hadlayaa ee midkood siiqada ifcaal kula hadlayaa ka kale waa laba siman waxaa la odhanayaa waxa weeye waa iltimaas baa la odhanaya waa dalab khafiifa waa dalab sahlan waa baryana la odhan maayo oo dunuwi baa baryadu keensanays waa amarna la odhan maayo amarkuna culuwi ama isticlaa buu keensanaya marka istidcaa'u alficli bilqawli miman huwa duunahu cidduu ka dalbayaa waa inay tahay cid isaga ka hoosaysa calaa sabiili wujuub si waajibnimaana waa inuuga dalbaya waa si jaazimo qaatic oo go'an taasaa waxaa la yidhahdaa amar culammada qaarkood calaa sabiili wujuub ma shardiyaan saas aawadeed amarka waxay gudageliyaan sunnahana waa gudageliyaan oo waxay isweyddiiyaan culammadu manduubku ma yahay ma'muurun bihi mid la amray shayga la sunneeyey mise manduubku ma'muuru bihi ma aha culammadu taa waa isku khilaafeen waxaana ka muuqataa mu'allifku inuu ka qabay manduubku inaanu ma'muuru bihi ahayn sidaas aawadeed buu tacriifka ugu daray calaa sabiili wujuub laakiin jamaahiirtu waxay qabaan manduubku inuu ma'muuru bihi yahay oo mid la amra yahay saas aawadeed bay amarkii waxay u qaybiyaan amru iijaabin wa amru istixbaab amar waajibin ah iyo amar sunnayn ah labada nooc bay u qaybiyaan marka sida jamaahiirta marka lagu socdo calaa sabiili lwujuub in lagu daro looma baahna calaa sabiili wujuub qowlka mu'allifka waxay ku tacalluqaysaa istidcaaga waxaa loo dalbayaa calaa sabiili wujuub yacni waajibin waddadeed baa lagu dalbayaa la waajibinayo oo la leeyahay ilaaba ilaa la kaale taasi waa tacriifkii marka tacriifkaa waxa baxaya iltimaaskii waa baxaya dalabkii musaawiga ka kula siman aad wax ka dalbisay war qalinka ii dhiib yacni la odhanaayo ya acطini alqalama ama naawilni alqalama naawilni alqalama qalinka ii dhiib ka noocaasoo kale waxaa la odhanayaa waa iltimaas amar maaha min aladnaa ila alaclaa hadduu noqonaayo oo ka hooseeya khitaabku ka dhacaayo rabbana kfir lana waa ducaa ee maaha amar marka iltimaaskii iyo ducadiiba waa baxayaan siiqada ku tusisaa waa maxay siiqada amarka ku tusisaa asal ahaan waa siiqada ifcal samee siiqadaasaa ku tusisa siyaqa amarka ku tusinaya waxay culammadu u qaybiyaan siyaqun asliya iyo siyaqun hayru asliya siiqooyin asliyo asal ahaan kuu tusinaayey iyo siiqooyin aan asli ahayn oo yacni amar faa'iidaynaya laakiin asalnimo aan ku ahayn siiqada asliga ahi waa afar waa ifcal iyo ficil mudaaricoo laamul'amar la geliyey yacni liyafcal wa liyatawafuu bilbeyti alcatiiq laamulamri baa la geliyey uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti alcatiiqa marka ficil mudaaric oo laamulamri la geliyey iyaduna waa siiqo labaadoo asli ah siiqada saddexaad ee amarnimada faa'iidaynaysa ee iyaduna asliga ahi waxay tahay waa ismu ficil amar sida calaykum anfusakum yacni waxaa laasimtaan nafyihiinna laazima ismu ficil amar weeye calaykum waxaanuu la macno yahay ilzamuu ayuu la macno yahay sidaas aawadeed baa isimka ka dambeeya la nasbiyey oo calaykum baa lagu nasbiyey maaha mubtadiya khabar ma aha hadday sidaa ahaan lahayd anfusukum baa laodhan lahaa waa la godi lahaa lama godin anfusakum waataa la nasbiyey anfusa ay ilzamuu anfusakum waxaa la mida facalaykum bisunatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin bacdu alaba markay fasirayaan nafyihiinnun baa idin saaran bay ku fasiraan waana hala waxaa loo jeedaa calaykum bisunnatii sunnahayga laazima sunnahayga qabsada oo yani markaysaga markaa laazima ay tamasakuu bisunnatii walzamuuha saasaa loo jeeda ismu ficil amar waa siiqada saddexaad weeye siiqada afraad ee loo isticmaalaa waa masder ka naa'iba ficilkiisi ka naa'iba fa darba ariqaab yacni waxaa weeye amar bay faa'iidaynayse asalnimaynay ku faa'idaynayse ay fadribuu riqaaba alkufaari darban yacni garaaca markaa qoorta gaalada garaaca yacni qoorta ka garaaca marka darba waa masder naa'ib ka ah ficilkiisii ayuu ka naa'ib yahay marka wuxuu noqonayaa siiqada afraad buu noqonaya afartaa siiqaa asli ah siiqooyin kaleaan asli ahayn oo amarnimo laga qaataana waa jiraan waxaa ka mida siiqooyinkaa kale aan asliga ahayn ee amarka faa'iidaynaya in maaddada amar la isticmaalo sida ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani aamurukum biarbac antum ma'muuruuna bikada yacni waxa weeye waxay noqonaysaa inay amar faa'iidaynayso waxaa la mida farada ama furida farada allahu kada yacni waxa weye ilaahay baa saa faral yeelay ama furida calaykum kada saasaa laydinku faral yeelay yacni inay axaadiista ku soo aroorto waxaa la mida markaysagaa wajaba waxaa la mida kutiba kutiba calaykum asiyaamu kutiba calaykum alqitaalu yacni waxay tahay waa laydinku faral yeelay oo kitaabadaasi faral bay faa'iidaynaysa marka idan waxay noqonaysaa in amarnimo iyadana laga qaadanayo waxaa ka mid a waxyaalaha amarnimada faa'iidaynaya ficilkii in lagu sheego inuu taaca yahay ama in la ammaano cidda samaysay ama in la dhaleeceeyo cidda ka tagtay ama sawaab in lagu xidho samaynta la samaynaayo ama tegista laga tegaayo ciqaab in laga tartiibiyo laga dhaliyo oo la yidhaha ruuxa waxaa sameeya ruuxa waxaa sameeya sawaabka noocaayoo noocaasuu leeyey ama ruuxa ka taga ciqaabta noocaayoo noocaasuu leeyey waxaa laga qaadanaya shaygaasi inuu yahay ma'muurun bihi mid la amray ayaa laga qaadanaya yacni ashyaadaasoo dhammi waxay soo gelayaan yani siyaaqaan asli ahayn oo amarnimadii faa'iidaynayay soo gelayaan siiqada amar maxay faa'iidaysaa khilaaf baa ku jira culammada qaarkoodna waxay soo naqliyeen laba iyo toban qowl bay mas'aladaa ku soo naqliyeen waxaan filayaa shawkani irshaadulfuxuulka inuu aqwaashaa tixi jiraan filaya aqwaasha qaarkood dacfigoodu waa iska caddahay culammada jamaahiirtu waxay leeyihiin amar haddii la itlaaqo wax ka leexiyana aan la helin waajibnimuu faa'iidaynaya bacdi kalea waxay dhaha maye sunnanimuu faa'iidaynaya bacdi kalea waxay dhaha maye labaduu mujmal ku yahay bacdi kalea waxay dhaha maye waajib iyo sunne iyo ibaaxuu mujmal ku yahay oo intuu mid walba aqbali karaa bacdi kalea waxay yidhahdeen maya sunnanimada ayuu asal u yahay waajibnimo marka looga jeedo waa in qariina raacdaa aqwaal badan oo laba iyo toban gaadhaysaa laga yidhi laakiin qowlka saxiixa ah ee qawiga ah ee adilada laga qaadanayo waxa weeye waa amarku siiqada amar marka la itlaaqo waa inuu waajibnimo faa'iidaynaayo wax ka leexiye haddaan la helin sidaasaa saxiixa waana sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen sharciga iyo luqada labaduba deliil u yihiin sharcigu waa u deliilo yacni waxa uu ilaahay yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka baqaan kuwa amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam khilaafaya inay fitna haleesho oo iilasho ay diinta ka iishaan inay haleesho ha ka baqaan ama cadaab uu xanuujiyaa inuu haleelo ha ka baqaan culammada qaarkood sida sheikh abhari la yidhaahdo maaliki ah ayaa wuxuu idhi amarkaan kala qaadayaayoo ma amarka ilaahay mise amarka rasuulka amarka ilaahay waajibnimuu faa'iideeyaa wax ka leexiye haddaan la helin amarka rasuulkuna haddii wax ku tusinaya in waajibnimo looga jeeda aynay jirin sunnanima lagu xambaaraya tafriiqa noocaasoo shiikhaasi kala farqiyey amarka ilaahay iyo amarka rasuulka oo midna yidhi waajibnimu ku tusinaya midna uu yidhi sunnanimu asaalatan ku tusinaya qowlkaasi waa daciif weeyi waxaana ka hor imanaysa nusuusta falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih can amrihi sida saxiixa waxaa looga jeedaa amarka rasuulka bacdi ku xambaaray waa jiraan amarka ilaahay laakiin macnaha mutabaadirkaa siyaaqa marka la eego amarka rasuulkaa loo jeedaa sala allahu aleyh wasalam marka amarkii rasuulka khilaafka la khilaafayo waxaa markaa laynoogu sheegay inay ka iman karto fitno ama cadaab ka iman karo markaa goodi baa laga dheliyey ciqaab lagu goodiyaayo shayga haddii laga tago yacni uu ka dhalanayo ka tartiibsamayo ciqaab in lagu goodiyaana shayga ciqaab loogu goodiyey tegista laga tagana wuxuu noqonayaa shay waajibah oo sunno inuu noqdaa ma suuragal aha waxaa kaloo laga deliishanayaa xadiidka uu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ummaddayda inaan dhibo nicisaan nacaya haddaynay jiri lahayn waxaan fari lahaa ama amri lahaa inay cadaydaan ama rumaydaan baan amri lahaa salaad kasta agteeda dee waxaa laga qaadanayaa hadduu nebigu amri lahaa inay waajibi lahayd waayo waajibkaa mashaqa ka imanaysaayoo dembi ka imanaya laakiin sunnaha dadku markaa mashaqa ugama imanayso kii awoodi kara waa la imanayaa kii ka wahsadaana waa ka tegayaa markaa mashaqa kama imanayso marka amarku inuu waajibnimo keensado ayaa laga deliishanaya waa midda kale lowlaada waxaa laga qaadanayaa yacni waxay culammadu yidhaahdaan waa intifaa'u shay liwujuudi hayri shay baa la waayayaa waxaana loo waayayaa wax kale inay joogaan daraaddeed wax kale inay joogaan daraaddeed baa loo waayaya marka waxay noqonaysaa inuu caday amro salaad kasta la jirkeeda waxaa loo waayey karaahada uu nebigu karaahiyaysanayey inay joogto mashaqo ummaddiisa la nacayo la karaahiyaysanayey marka karaahadii waa mawjuudo amarkiina waa muntafi oo ma joogo amarka muntafigii wuxuu noqonayaa dee kii waajibnimada ilaa iminkaba sunna inoo tahay inaynu cadayanno salaadda markaa la jirkeedee yacni iminkaba sunna inoo tahaye ka markaa waxa weeye ee baaqday oo karaahada nebigu ummaddiisa la nacaayo mashaqo iyo dhibaato oo ay taasi joogto yacni aawadeed u baaqday waa amarkii iijaabka ahaa ee waajibinta ahaa dee amarkii sunnanimada ahaa dee iminkaba waa baaqiyo waa jiraa waa mustaxab in salaadda marka la gelayo la cadaydo waa sunne marka waxaa laga qaadanayaa amarka haddii la itlaaqo waajibnimo inuu faa'iideeya laga qaadanayo waa midda kale ee luqada lafteedu deliil bay u tahay waayo sayidku hadduu addoonkiisa ama biddihiisa ku yidhaahdo ifcal kada war waxaa samee aanu wax kale raacin oo addoonku iska fadhiisto oo lugiyo gacan kala furi waayo ya hadhow hadduu yidhaahdo sayidku maxaad u samayn weyday waxaan ku amray oo uu yidhaahdo dee laazim may ahayn inaan sameeyo laazim may ahayn inaan sameeyo hadduu markaa maago iyo hadduu garaacaba dadku waa ugu garaabayaan oo wuxuu leeyay amarkii buu diiddo amar diidduu sameeyey amar diiddo ayuu sameeyey addoonkiina waxaa lagu tirinayaa caasi inuu yahay waaba ta markaysagaa dee cuquubo weyn laga dhigo oo la yidhaahdo amar diiddo waxa weeye waa xagga askarta iyo dee ciqaab bay ka tartiibiyaan iyo xadhig iyo wax la mida ya yani ciqaab bay ka tartiibiyaan waxaabay dee waxa wadciga iyagu dejisteena baatilka ay bay yidhaahdeen yani amar diiddo goob dagaal waa dil waa baatil marka waxaynu uga jeednaa yani arrinka marka amarka ah waxa laysla yaqaanaa haddii waxa weeye u itlaaqan yaho qariino ka leexisaa aynay jirin inuu waajibnimo faa'iideynaayo taas iyadaa baa laysla yaqaanaa marka almuhim luqada lafteeda waa mid laga deliishanaayo amarku cinda aliطlaaq inuu waajibnimo faa'iideeyo waa mid laga deliishanayo markii qariino ka leexisa la helo sheikhu waa bal reebayoo wuxuu yidhi ilaa maa dalla daliilu calaa ana almuraada minhu nadbu aw alibaaxatu fayuxmalu calayhi wixii deliil ka leexiye mooyaane waxaa lagu xambaaraya wixii kale waajibnimo wixii deliil ka leexiyo deliilku wuxuu u leexiyey hadduu sunanimo u leexiye iyo hadduu ibaaxo u leexiyey hadduu macno kale u leexiyey macnuhu deliilku u leexiyey baa markaa lagu xambaarayaa haddaanu laakiin deliil ka leexin baa laga hadlaya inuu waajibnimo faa'iideeyo sida saxiixa ah wuxuu sheikhu yihi raximah اllah walaa yaqtadi atakraara cala asaxiixi ila ida dalla adaliilu calayh ma keensado amarku yacni ku celcelin lagu celceliyo keensan maayo cala asaxiixi qowlka saxiixaa marka lagu socdo ilaa idaa dalla adaliilu calayh inuu daliilku ku tusiyo ku celcelinta lagu celcelinaayo mooyaane oo qariino ka siyaadi ay ku tusiso mooyaane ama deliil kaloo khaarijii uu ku tusiyo mooyaane sidiisa siiqada amar uma keensato ku celcelin walaa yaqtadi alfawra mana keensado amarku in degdeg shaygii loo sameeyana ma keensado masalada koowaad ee uu sheikhu ka hadlayaa waxay ku saabsan tahay siiqada amar ma keensanaysaa in shaygii lays amray lagu noqnoqdo oo lagu celceliyo mise ma keensanayso ee hal mar in la sameeyaa ku filan haddaan macno ka ziyaada ah amarka oo ku tusinaya takraarku meesha aanu oolin waxaanu ka hadlayaa siiqada amar ee mujaradka ka ah qariino ziyaado ka ah takraarka waayo saddex xaaladood baa loo qaybiyaa mar amarkii ay ku dheehan tahay ama ku lammaan tahay amaarad ku tusinaysa ku celcelin oo deliil loo hayo takraarkiiyo ku celcelinta iyo mar qariino ku tusinaysa ama deliil ku tusinaya inaan lagu celcelinayn hal mar keliya lala imanaayo la hayo oo nooca labaada iyo mar labada qariino ama labada amaaradoodba uu ka maran yahay oo amaarad ku tusinaysa in lagu celceliyo iyo amaarad ku tusinaysa in hal mar keliya la sameeyo in loo jeedo midnaba meesha ma taal iyadoo takraar wax ku tusinaya ay ku lammaan tahay waa sida marka haddii shardi lagu xidho ama wasfi lagu xidho shardigaa ama wasfigaasina uu yahay cillo dhammaystiran oo meesha ku sugan waxaa laga qaadanayaa in lagu celceliyaa laga qaadanayaa mar kasta oo shardigaa ama sifadaa la helo tusaalihiisu waxay tahay markuu ilaahay uu yidhi wa in kuntum junuban fatahharuu haddaad janaabo qabtaan oo janaaba idinku dhacdo tahaaro qaato janaabada ka maydha tahaaradaa la tahaaro qaadanayaa waa amar fatahharuu waa siiqo amar ha yeeshee shardi bay ku xidhan tahay shardigaasi waa haddii la janaabo qabo ayaa tahaaradaa lays amray janaabaduna waa cillo dhammaystiran oo keensanaysaa in la tahaaro qaato marka takraar baa laga qaadanaya fakulamaa xasalat iljanaabatu wajaba atadahuru bilgusli minha mar kasta oo janaaba ay xasisho oo janaabo la helo waxaa waajibaya in laga tahaaro qaato oo maydhashada la maydhanaya janaabada laga maydhanayo lagu tahaaro qaato taasaa waajibaysa marka takraarka waxaa laga qaataya ku celcelinta tatahurka ama tahaaro qaadashada lagu celcelinaayo oo hal mar keliya aan lala imanaynin yacni shardiga lagu xidhay wain kuntum junuban markaa janaabo kasta oo la helo yacni hal mar in la tahaaro qaataa ka waajibayse haddana mar kale haddii janaabo la helo in la tahaaro qaataa ka laasimayse wahaakada xilli baan ka tahaaro qaatay ee mar dambe hadday janaaba xasisho tahaara laazim iguma aha lagama qaadanayo waayo shardi baa meesha yaalla shardigaasna waa cilatun taama waa cillo dhammaystiran oo keensanaya xukumkaas sifo hadday ku dheehan tahay iyaduna cillo noqonayso dhammaystiran takraarkii waa laga qaadanaya mislu qowlihi tacaala waasaariqu waasaariqatu faqtacuu aydiyahuma yacnii ninkii waxaday iyo gabadhii waxadayba gacmahooda gooya markaa gacangoynta waxaa cillo u ah assariqa tuugada ayaa u ah cillo u ah waa sababta xukunka keensatay waa tuuganimada markaa tuuga la helyaa gacangoyni waa waajibayse gacangoyni waa waajibayse marka haddii ruuxii waxado waa in gacanta la jaraa haddii xadkii iyadoo laga jaray oo gacantii la gooyey haddana mar labaad uu xado haddana xukmi qaطci baa ka imanaya waxay culammadu yidhaahdeen waxaa la goynayaa addinka yani bidix baa markaa la jaraya markii hore gacantaa la gooyey midig mar labaadkana waxaa la jarayaa bay yidhaahdeen yani markaa addinka bidix ayaa markaa la jaraya ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen oo yani sidii xiraabadaba yani ikhtilaafku u soo arooray bay halkanoo kalena sidaas markaa ka dhigeen bacdii odhanaya gacanta midig marka la jaro mar labaadkana gacanta bidix baa la jarayaa sidaa marayaana waa jiraan almuhim yacni qaطci labaad wuu xasilayaa oo la gooyo marka tuugadii lala yimaado mar labaad lala yimaado laakiin haddii inta aan xadka laga jarin uu dembigii ruuxu ku noqnoqdo dhowr tuugo oo uu xaday yacni lagu sugo lama odhanaayo mid walba yacni marka cuquubo gaaraha laga sameeyo mar haddaan xadkii la fulin waxay noqonaysaa cuquubo keliyo gacanta in mar la jaro ahi inay ku filan tahay waayo radci bay u wada noqonaysa ka mararka badan waxaday iyo ka halka mar waxaday mid waliba waa asaariq mid waliba waa saariq kama baxa ayo inuu saariq yahay saas aawadeed intaan xadkii laga jarin ka hor hadduu ku noqnoqdo hal marunbaa xadka laga jarayaa markaasaa ku filan laakiin markii xadka laga jaray dabadeed hadduu takraarka la yimaado waa in cuquubadiina ay soo noqotaan marka taasi waa marka loo hayo daliil ku tusinaya in markaa lagu celceliyo yani markaa in lagu celceliyo shayga la is amray marka celcelintaasaa lagu xambaaraya mar haddii daliil loo helay haddii markaa la helo daliil ku tusinaya hal mar keliya in lala imanayo oo aan looga jeedin in lagu celceliyo markaana waxaa lagu xambaaraya halkaa mar baa lagu xambaaraya tusaalaheedu waxay tahay markuu ilaahay xajka waajibiyey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila yacnii siiqadu amarkii asligaha yaynay ahaan laakiin waxay iska leedahay yacni macno amar bay iska noqonaysaa oo waxay soo gelaysaa siyaqii aan asliga ahayn noocaasay soo gelaysa amarku isagoo sariixana waa soo arooray ina allaha qad farada calaykum alxaja faxujuu dadow ilaahay wuxuu idinku faral yeelay xajka ee xajiya marka xajiyadaa la ys amray yacni waa siiqo amar amar baa ku soo arooray marka takraar lagu xambaari maayo waxaan takraar loogu xambaarayn deliil khaarijiya la hayaa oo sheegaya hal mar keliya inay tahay oo nabiga sala allahu alayh wasalam nin saxaabiya wuxuu ku yidhi ya fii kulli caamin yaa rasuula allah waxau yidhi sannad kastaba miyuu xajku waajib yahay saasuu yidhi markuu sidaas yidhi ayaa nebigu ka aamusay sala allahu aleyh wasalam markaasuu haddana ku celiyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam low qultu nacam lawajabat haddii aan nacam odhan lahaa waa waajibi lahaa manaydaan kari karteen markaa siiqada waxaa laga fahmayaa hal mar keliya inuu xajku waajib yahay asal ahaan xadiis kaleoo ka sariixsanna waa soo arooray alxaju maratun famaa zaada fatatawuc xajku waa hal mar qura wixii ka dheeraada markaa qura wuxuu noqonayaa sunne ayuu noqonaya markaa siiqadii amar wax faa'iidaynaya hal mar keliya in laysamraayo oo lala imanaayo haddii markaa ay ku dheehan tahay ama daliil khaariji oo sidaa ku tusinayaba la hayo markaa lagu xambaaraya haddaba labadaa qariino markuu ka madhan yahay oo wax takraar faa'iidaynaya iyo ku celcelin iyo wax faa'iidaynaya hal mar in lala yimaado ku gaar yeelaya labada midnaba markaynay ku dheehnayn ayaa khilaafkani ku sugan yahay taa culammadu waa isku khilaafeen labadaa qariinaba markuu ka madhan yahay ma ku celcelin buu faa'iidaynaya mise hal mar quruu faa'iidaynaya markaa sheikhu wuxuu tilmaamay sida saxiixii inay tahay inaannu takraar faa'iidaynayn ee hal mar keliya lagu xambaaraayo sidaas yadaa baa markaa sheikhu u arjaxay waxaanay markaa yidhaahdeen culammada odhanaysa takraar ma faa'iidaynaayo siiqadii ifcal macno ka ziyaada ah hal mar in la sameeyo iijaadulficli lala yimaado ma sheegaayo bes waxaa laga qaadanayaa uun ficilkaa xasili waxa ugu yaree dimmadu ku beri noqon kartaana waxay tahay hal mar wixii ka badani waxay u baahan tahay deliil bay u baahan tahay deliil ku tusinayaana ma jiro deliil ku tusinayaana ma jiro marka shaygii aan deliil ku tusinaya takraarka loo haynin waa in lagu xambaaraa hal mar keliya waata kale luqada lafteedu saasay ku ahayd in hal mar keliya laga qaadanaayo haddii qariino uu ka madhan yahay oo hadduu markaa sayidku ku yidhaahdo addoonkiisa ama biddihiisa uu ku yidhaahdo waxaa samee hadduu ku yidhaahdo oo wixii uu sameeyo oo uu haddana mar labaad ku yidhahdo maxaad u samayn weydey wuxuu odhanayaa waan sameeyey yacni maxaad mar kale u samayn weyday mar kale imaad amrin buu odhan karaa yacni dadkii way u garaabayaan markaa addoonka sayidkuna hadduu taa ku canaanto ama ku maago maxaad ugu noqnoqon weyday mar kastaad samaysaba yacni waxa weeye waxay ku tirin lahaayeen sayidku isagu inuu qaldan yahay waayo siiqo iyo odhaah tusinaysa inuu ku noqnoqdo oo mar walba la yimaado dee addoonka wax kuma amrin bes ifcal buu ku yidhi waqad facal waana sameeyey marka idan waa inuu markaa ka soo baxay ficilkii yacni wax kale oo ziyaadaana ma amrin ee iijaadulficli keliyuu amray iijaadulficligiina mar waa ku xasila marka ficilkii amar lagu xidho shardi haddii shardigaasi aanu ahayn cillo dhammaystiran oo meesha ku sugan ta noocaasa waxaa geli kara khilaaf culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye marka isagaa shardi kastaa takraar buu keensanaya oo saasay u itlaaqeen culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye haddii shardigu cillo dhammaystiran aanu ahayn oo meesha ku sugan takraar ma keensanaya hal mar baa ku filan haddii lagu yidhaahdo in jaa'a zaydun fa actiq cabdan min cabiidii ninka zayd la yidhahdaa hadduu yimaado waxaad xoraysaa addoon addoommadayda ka mid a xoraynta addoonka la xoraynaayo cillo uma aha imaatinka zayd yimaaddo laakiin waa shardi lagu xidhay keliya dabeed markaa zaydkii waa yimi addoonkii wuu xoreeyey ninkii la amray inuu addoonka xoreeyaa waa xoreeyey addoonkii haddana waa yaro tegey waa soo noqdo haddana zaydkii baa yimi addoon labaad inuu xoreeyaa laazima ku noqonaysaa kii hadalka hore la amray ta noocaasa culammada qaar waxay leeyihiin waa ku noqonaysaa waayo shardigu takraar buu keensanaya kullamaa takarara ashartu takarara almashruutu calayh wixii lagu xidhayna waa soo noqnoqonaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen mar haddaannu cillo dhammaystiran oo meesha ku sugan aynay ahayn addoon la xoreeyo inuu markaa cillo u yahay oo uu sidiisa u keensanayaa meesha aynay oollin takraar lagama qaadanayo haddii addoon hal mar la xoreeyo waa kifaaya marka labaadee haddana uu yimaado in mid kale la xoreeyaa kama laasimayso oo kama dhalanayso marka culammada odhanaysa shardiga iyo wasfiga khilaaf baa ku jira waxaa lagu xambaarayaa yacni markaa shardiga ama wasfigu cillo dhammaystiran aanu ahayn markaas ayaa markaa lagu xambaaraya inuu khilaafku gelayo laakiin suurada hore aynu soo sheegnay oo marka shardigu ama wasfigu cillo dhammaystiran uu yahay inuu takraar keensanayo iyadaa culammada qaar waxay soo naqliyeen ijmaac ayay soo naqliyeen ijmaacana xaaladaasaa lagu xambaaraya masaa'ishay culammadu isku khilaafaan waxaa ka mid ah iyadoo qaacidada ay ku binaynayaan xadiiska sheegaya idaa samictum nnidaa faquuluu midla maa yaquulu mu'adin marka adaanka maqashaan waxaad tidhaahdaan mu'adinku wuxuu yidhaahdoo kale dhaha oo yacni siiqada uu ku addimaayo yacni kaga daba hadla oo ku dhawaaqa dabadeedna markaa waxaa akhriyaan ducadii mu'adiniintina waa badan yihiin marba masjid baa laga addimayaa inay isku beegmi waayaan oo kala dandambeeyaanna waa dhacdaa laazim ma waxa noqonaysaa markaa mid lays amray ma waxa noqonaysaa mar kastuu adaan maqlo inuu markaa ajiibo oo mu'adinku siiqada dikriga uu ku addimaayey inuu ka daba yidhaahdo dabadeedna markaa ducadii u akhriyo mise hal mid hadduu markaa ajiibo ducadiina akhriyo kuwa dambe yacni inuu la yimaadaa yacni ma noqonayso mid la amray mas'aladaasoo kale culammadu waa isku khilaafeen oo laba qowl bay ka yeesheen culammada qaarna waxay ilxaaqiyeen noocii takraarka iyo ku celcelinta culammada qaarna waxay ilxaaqiyeen nooca kale marka waxa weeye noocee baa lagu binaynayaa ma shardigii takraarka keensanayaa lagu binaynayaa mise shardigii aan takraarka keensanaynin baa lagu binaynaya yacni taas yada abay culammadu saa isku khilaafeen bale waxaa dhacdaa madhab keliya inay laba qowl ka yeelato masaa'isha noocaas oo kale ah ahlucilmiga qaarkood marka ay yidhaahdeen hadduu hal mu'adin ajiibo ducadiina akhriyo kuwa dambe markaa inuu ajiibo ducadana akhriyaa ma noqonayso mid marka la amray oo takraar ma keensanayso wuxuu sheikhu yidhi raximahullah walaa yaqtadi alfawra ma keensanayo amarku degdeg in loo sameeyo shaygii lays amray keensan maayo waxay culammadu isweydiiyaan haddii shay cid la amray shayga ciddaa la amray ma waxa waajib ku ah inuu degdeg ula yimaado oo hor ka sameeyo mise waxa u bannaan inuu dib dhigo aanu hor ka samayn khilaaf baa mas'aladaa ku jira haddii marka hore la taxriiriyana suwarka ka imanaaya waa saddex suuro waa in siiqadii amar uu weheliyo wax ku tusinaya in degdeg loo sameeyo kow iyo in siiqadii amar ay weheliso wax ku tusinaya in taraakhi loo samayn karo oo dib loo dhigi karo laba iyo in siiqadii amar labadaba mujarad ka tahay oo amaarad in degdeg loo sameeyo iyo amaarad ku tusinaysa inaan degdeg in loo sameeyo aynay waajib ahayn labadaba inay ka madhan tahay labada qariinee hore kay mid ahaani la socoto waxaa lagu xambaarayaa nooca qariinadu ku tusisay oo haddii amarkii ay ku lammaan tahay wax ku tusinaayo degdeg in loo sameeyo oo lagu yidhaahdo ifcal kada al'aana yacni samee waxaas oo sidaa iyo sidaa samee haddana samee ama lagu yidhahdo fawran ama ifcal isaacata kada hadda waxaad samaysaa sidaa samee waxaa lagu xambaarayaa dee fawrka yacni lagu tusiyey ee siiqada amar ku lamaan baa lagu xambaarayaa shaki male waxa ku tusinaya inaan degdeg in loo sameeyaa aynay laazim ahayn hadday ku lamaan tahayna waxaa lagu xambaarayaa taraakhi baa lagu xambaaraya fawr iyo taraakhi ayaa isu muqaabila oo iska hor jeeda marka culammadu waxay isweydiiyaan ma cala alfawri ba mise wa cala ataraakhi siiqada amar taa ahlucilmigu waa isku khilaafeen oo markuu labadaa qariinaba ay ka madhan tahay siiqadii amar waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen ma keensanayso in degdeg loo sameeyo waana sida shaaficiyada badankooda iyo xanafiyada badankoodu ay ku tageen riwaaya can alimaam axmedna ay ku tusinayso siduu markaa cabdalla fawsaanba soo naqlinayo waxayna u cuskadeen oo yidhaahdeen amarku wuxuu u sugnaaday yacni ficilka in la dalbaayo keliyuu u sugnaaday waa doonis ficilkaa in la sameeyo la dalbaayo oo la doonaayo marka fawr iyo taraakhi midna keensan maayo ha yeeshee midnaba yaanu keensane ujeeddada looga jeedo waxa weeye ficilka in la xasiliyaa looga jeedaa oo dalabkan ficilka lagaa dalbaayo iijaadulficli baa looga jeedaa maadaama ficilka in la jirsiiyo laga rabo waxa ugu yar ee ficilku ku jiri karaa waa hal mar qudha hal mar wax ka yar imtisaalkii kuma xasilin markaa zaman hore iyo zaman dambe midnaba yacni markaa kuma gaar aha zamankii lala yimaadaba wuxuu noqonayaa ficilkii in la jirsiiyey haddii hor lagala yimaado iyo haddii dib lagala yimaado haddii degdeg in loo sameeyo la rabana waa in loo helaa yacni markaa deliil ku tusinaya waa in loo helaa marka ikhtisaas kuma lehee labada mid walba waa ku dhici karaa haddii hor laga sameeyo iyo haddii dib lagala yimaado tacliilka saas yada ah ayay ku dhiseen culamo kale waxay ku tageen amarku wuxuu keensanayaa fawr ama degdeg buu keensanaya waana sida maalikiyadu ay qabto shaaficiyada qaar iyo xanafiyada qaarna ay ku tageen xanaabilada badankooduna ay markaa qabaan oo ah inuu fawr keensanayo fawrnimada ay yidhahdeen fawr buu keensanayaa waxay u deliishadeen luqada waa u deliishadeen adilla sharciyana waa u deliishadeen caqliga laftiisana waa u deliishadeen luqada waa u deliishadeenoo hadduu sayidku addoonkiisa ku yidhaahdo ifcal kada ou addoonkii iska fadhiisto oo dabeed markuu yidhahdo maxaad u samayn weyday uu yidhaahdo amarku waa taraakhi oo in dib laga sameeyo ayuu faa'iidaynayaa hadduu sayidku addoonka canaanto oo uu dagaalo iyo hadduu markaa dhaleeceeyo waa loogu garaabayaa addoonkaana waxaa lagu tirin lahaa shay qalada inuu sameeyey maadaama amarkii aanu qaadannin oo uu iska fadhiistay markaa luqada lafteedu way ku tusinaysaa marka qariino ziyaadaa amarku ka madhan yahay in fawr lagu xambaarayo oo in taraakhi lagu xambaariyo in fawr lagu xambaaro labada waxa u dhow in fawrka lagu xambaaro adillo sharciyana waa u deliishadeenoo acmaasha khayraadka in loo dheereeyaa layna amray oo allah wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa makhfiratin min rabbikum yacni u dheereeya dembidhaaf intii ka ahaatay xagga rabbigiin yacni markaa ka ahaaday yacni u dheereeya wa jannatin carduha asamaawaatu walard wuxuu kaloo allah yidhi fastabiquu alkhayraat wuxuu kaloo allah yidhi wasaabiquu mu'miniintana wuxuu ku ammaanay inay khayraadka u dheeraynayeen innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat waata kalee nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada maalintii sulxulxudaybiya markuu amray inay hadyigooda qalaan oo ay timaha xirtaan oo xalaaloobaan hore markay u samayn waayeen nebigu sala allahu aleyh wasallam waa ka cadhooday waana kii u soo galay ummu salama isagoo cadhaysan dabeedna waxay tihi yaa rasuula allah yaa kaa cadhaysiiyey ilaahay naar ha geliyo cidda kaa cadhaysiisaye yaa kaa cadhaysiiyey bay tidhi markaasaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam dadkii baan amray inay hadyiga qalaan oo timaha xiirtaan baan amray yacni ruux ka midi ma kicin marka siiqada nebigu kula khitaabay waxay ahayd yacni siiqa amar siiqa amar bay ahayd al'aana iyo assaacata iyo fawran iyo erayo la midoo ku lamaanaana ma jirin haddana inay saxaabadii hore u kici waayeen nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka cadhooday oo ficilkii hor ka samayn waayeen waa midda kale waxay yidhaahdeen xagga caqliga laftiisu deliil buu u yahay fawrka oo haddii taraakhiga markaa la yidhahda tarakhi buu faa'iidaynayaa waxaa lo odhanayaa yacni waxa weeye ilaa ayi zaman ilaa wakhtigee laga gaadhuu tarakhi faa'iidaynaya haddii khaayo loo dhigoo lahe ilaa wakhtigaa wakhtiga lagu xadidaya wuxuu u baahan yahay deliil haddii wakhti aan lagu xadidinoo zaman lagu qaydin wuxuu noqonayaa shayga marka isaga aan muxaddad zaman ku ahayn ee iska sii itlaaqan wax majhuula in markaysagaa qofkii lagu kallifaayo oo takliifkii ku xidhan yahay shay markaa laga jaahil yahay marka ta noocaasina waxaa ka dhalanaysaa inuu waxa weeye amarkii markaa dhaco yacni oo imtisaalkii ruuxa aanu waajib ku ahayn baa ka dhacaysa ayaa ka laazimaysa walow laazimka ayaan laba iltizaaminin laazim noocaasaa ka dhalanaya waxaana markaa dhacaysa dadka qaarkood siday markaa isaga joogaan oo ay isleeyihiin dib baad ka samayn doontaa ajashu inay ka soo gaadho ayaa dhacaysa sida dad fara badan ba ku dhacday yacni inay waajibaadka qaarkood sida xajkoo kale markii la yidhi waa taraakhi uu is yidhaahdo waxa weeye sannado danbaad xajin doontaa isagoo kari karaaya markaasaa dadka qaarkood siday dib ugu dhigayeen ayaa xoolihii uu ku xajin lahaaba ka baxeen markaasaa halkuu khani ka ahaa faqiir noqday fariidadii xajkuna waa fuushay xoolihii markaa xajka inuu ku waajibo u sababayna waa ka baxeen amaba ajashii baa ka soo gaadhay oo sidiibuu ku dhintay marka haddii la yidhahdo waa taraakhi waxaa la odhanayaa goormay ku xadidan tahay yacni waxa weeye oo lagu xadidaya haddii la yidhaahdo waxa markaa uu noqonayaa goorta ay ku xadidan tahay ilaa intuu salaamo iyo nabadgelyo malaynaayo ee hadduu markaa maleeyo in waxa weeye ajashi ay ku soo dhowdahay inuu hor ka sameeyaa waajib ku noqonaysaa oo fawri buu isu rogayaa waxaa la odhanayaa ajasha qudheedii waa mid hayb ah oo qarsoon malaynta uu isagu malaynaayo inuu noolaan doono nabadgelaayana waxaa dhici karta malaha noocaasi inaanu waaqaca waafiqin oo uu noqdo isagoo isle waad noolaan doontaayoo nabadgelyaad ku sugnaan doontaayoo dib baad ka xajin doontaa haddana ajashi ay ka soo gaadho oo uu noqdo male khaladkiisu u caddaaday waana tay culammadu odhan jireen laa cibrata bidanni aladii baana khata'u tixgelin ma leh malaha khaladkiisu caddaadaa wax cibra'a iyo tixgelina ma leh ta kale ruuxa waxa ku abuuran amal iyo yadidiilo dheer inuu iskaga sugan yahay oo inta cimrigiisa wax ka badan uu yididiiloonaayo taasaa iskaga abuuran waataa axaadiista ku soo aroortay ruuxu waa gaboobaa isagoo qalbigiisu uu dhallinyaro ku yahay oo ku dhallin yar yahay yacni markaa yididiilo dheer yacni oo aad iyo aad yididiiladii ay aad u sii badan tahay markaa ta kale waxay yidhahdeen culammadu ficilka in hor lagala yimaado waxa ku sugan waa ixtiyaad badnaan baa ku sugan dimmadana isagaa u beriyeelis badan daacadiina isaga ayaa u tusid badan taakhiirka iyo dibudhigista dib loo dhigaana aafaad buu leeyahay waxa kaloo ka dhalanaysaa waajibaadku qofka inay yacni ku taraakumaan oo ay ku fara bataan oo isku dulfuulaan qolada markaa sheegaysa taraakhigu waxay deliishanayaan xadiiska ku saabsan nebigu sala allahu aleyh wasalam xajkiisii inuu sannaddii tobnaad xajiyey waxaynay jamaahiiru ahlicilmi yidhaahdeen sannaddii sagaalaad baa xajka la faral yeelay marka waxay yidhaahdeen yacni haddii taraakhi amarku aanu faa'iidaynayn nebigu ma dib dhigeen oo sannad xajka dib uma dhigeen marka mar hadduu dib u dhigay waxaa laga qaadanayaa amarku inaanu fawri faa'iidaynayn jawaabta waxay culammadu kaga jawaabeen ahlucilmiga qaarkood in la yidhaahdo taasi waxay ku saabsantahay xajkoo keliya waxaynu ka hadlaynaana waa siiqada amar cinda aliطlaaq ee xajkoo keliya kuma saabsana waxaana dhici karta nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu acdaar u dibdhigay xajka laftiisana nebigu sala allahu aleyh wasalam in la dedejiyo waa amray oo waxau yidhi man araada alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri maa yacridu lah sida xadiiska imaam axmed soo wariyey uu sheegaayo culammada qaarna ay taxsiiniyeen xadiiskaasoo tilmaamaya qofkii xaj doonaya xajka ha u degdego waayo ma garanaayo wax ku soo derrin doona ma garanaayo nebiguna sala allahu aleyh wasalam gaaladan qaaqaawan ee kacbada tawaafaysa ayuu karaahiyaysanayey markaa dabadeedna cudurdaar isaga markaa u bannaynayey inuu u dibdhigo ayaa markaa meesha yaallay markaa ruux kasta inuu dibdhigi karo lagama qaadanayo calaa kulli xaal ghaayatu maa fi lamri haddiiba la yidhaahdo xajka taraakhi waa ka imanayaa dee waxaa la odhanayaa siiqadii amar ee kale caamka ahayd adiladii aynu soo sheegnay waxay tilmaamaysaa in hor laga sameeya inay tahay ta markaa matluubka ee la rabo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk